بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية أمام الحسين إسلامي ستيريو أند بوك شوب halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay alwalaa walbaraa waxaana soo jeedinayaa sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في العقيدة waxaan isku dayayaa inaan wixii allaga garab siiyo ka sharaxno mowduucaasi ku saabsan alwalaa'u walbaraa mowduucani asliyan wuxuu ka mid ahaa mawaadiicda dadkii muslimiintii hore saalixiinta ahaa gaar ahaan ummadda muslimiinta dadkii qudwada u ahaan jiray ee salafka ahaa saxaabadii taabiciintii taabici taabiciintii mawaadiicda aan ishkaalku ku jirin buu ka mid ahaa bale axad alculamaa ayaa waxa uu ku tilmaamay wuxuu yidhi maan arag fii kitaabi illaahi bacda tawxiid wax ka dambeeya oo ka daliil badan buu yidhi mawduuca kan yacnii waxay tilmaamaysaa haddii la yidhaahdo mas'alati tawxiid mooyaane wax kaloo ka adilo badan marka qur-aanka la joogaba mas'aladani ma jirto maxamed ibnu catiiq baan filaya inuu ahaa sheekhi caynkaa lahaa mas'alada daliilkeedu sidaa u badan yahay waa masale yacni musallamaadka ama waxyaabaha aan deera deera ku hirdiyin ka mid ahayd ee mujtamaca muslimkii ka tirsanaa dhaqankooda rasmiga ah laakiin wakhtiyadan dambe oo aad mooddo dadka muslimiinta ah in badanoo ka mid inay ka fogaadeen mafaahiimtii saxa ahayd ee kitaabka iyo sunnadu ay sheegayeen wuxuu ka mid yahay mawaadiicda qabashka galay ama madmadowga dad badan ka galay waa mawduuc runtii haddii lays idhahdo xaqiisa siiya aan ahayn mawduuc muxaadara iyo mid iyo laba toona lagaga hadli karo akthar min daat maadaama la leeyahay waxaa ku badan adiladiisu xadkaasay gaadhsiisantahay mar haddii lagu tilmaamayo haddaynu war kooban markaas nidhaahno oo astaamaha guud ama tilmaamaha guuda ka sheega caawa waxaynu odhan lahayn malaa labada lafdi af carabiga oo quroo si wanaagsan loo sharxo ayaaba macnu waadix iska noqon kari lahaa alwalaa walbaraa alwalaa kelmadda alwalaa waa masderkii kelmadda waala ama yuwaali maadada wowga iyo laamka iyo ya-da ah afka carbeed waxay ku tusisaa baa la yidhahdaa alqurb dhowaanshiyo waxay ku tilmaamaan maalan culammadu tabaacada bacda walyin shaygii isku dhowaanshiye dabadii ayuu kala fogaaday waana kaad axaadiista nebiga ku arkaysa maalan nebigu markuu leeyay kul mimaa yaliik ilmihii yaraayu nebigu la hadlayay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sami illaaha yaa ghulaam sami illaah wa kul mimaa yaliik ilaahay magiciisa ku bilaabo markaad cunnada cunayso wa kul mimaa yaliik buu yidhi xagga ku xigta ama xagga kuu dhowna wax ka cun amase waa ka qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo waqaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar idan kelmadda alwali macnaheeda dhabtaa waxaa lagu tilmaamaa qurbiga ama dhowaanshiya inay tahy saasi daraaddeed baa sheekh ibnu faris la odhan jiray fii maqaayiisi luga wuxuu leeyahy wa min albaab almawla yani kalimat kelmadan weligaa markuu sharxay ayuu wuxuu yidhi waxaa ka mid ah almawla waa ismu faacil iyo ismu mafcuul labadaba waa loo macnayn karaa walidalika ayuu wuxuu ku fasiraya inuu yahay almuctiq waalmuctaq والصاحب والحليف وابن العم والناصر والجار كل هؤلاء من الولي بليه kii la xoreeyey iyo kii wa xoreeyey ka saaxiibka ku ah ka isku gaashaanbuurta tihiin ka inadeerka ku ah ka kuu gargaara ka jaarka kula ah waxaasoo dhan af carabiga waxay ka yimaadeen buu leeyay kelmadda alwali wa huwa alqurb alraagib alasfahani markuu kelmadda tan sharxayo alwalaa watawaali wuxuu ku macnaynaya wuxuu leeyahy an yaxsula shay-aani fasaacidan laysa baynahumaa maa laysa minhuma waa in laba shay ay ahaadaan buu leeyahay meel ay wada joogaan oo aan dhexdooda gelin waxaan iyaga ahayn yacni laba shay inay isku xigaan ayaa lagu isticmaalaa buu leeyahy markaasuu isagu wuxuu ka dhigay ti qolada kale xaqiiqada ka dhigayeen wayustacaaru dalika lilqurb min xayثu اlmakan wa min xayثu الnisba wa min xayثu الdiin wa min xayثu الsadaaqa والnusra واlاctiqaad waxaana loo isticaaraystaa loo isticmaali karaa buu leeyahy iyadoo looga jeedo dhowaanshiyaha xagga makaanka ama xagga nisbada labada shay ay wadaagaan ama xagga diinta ama xagga saaxiibnimada ama xagga isu nusraynta iyo gargaarka ama xagga caqiidada alwilaaya annusra baa lagu tilmaamaa buu leeyahy haddii wowga la kor dhabana oo alwalaaya la yidhahdana waa min tawali lamr culamada badhna waxay leeyihin huma luqataan waaba laba luqo oo wuxuu isku macno un alwaliyu walmawla wuxuu ku tilmaamayaa labada erayba in loo isticmaali karo fii macna alfaacil iyo fii macna almafcuulba min almuwaali iyo min almuwaala labadaba in loo isticmaali karo laakiin buu yidhi marka qofka mu'minkaa lagu isticmaalayo waxaa la odhan karaa buu yidhi qofka mu'minkii waa waliyullah laakiin lama isticmaalo buu yidhi waa mawla allah lama yidhaahda buu yidhi amaa dhinaca kale alle subxaana wa tacala waa lagu isticmaalaa buu leeyahy allah waliyu lmu'miniin wa mawlaahum waa la odhan karaa idan markaynu soo duuduubno lafdiga kan alwalaa aynu sheegayno ama alwaliy waxaynu ku tilmaamaynaa weligu inuu yahay did alcaduw kaanahu waliyun xamiim muwaalaadkuna waa did almucaadaat fi luga waa kaa marka afka carabeed erayga la sharxo isilaaxa ama heshiiska culammada haddaynu eegno waxay yidhahdeen muwaalaadka waxaa la yidhahdaa altaqarub wa idhaaru اlwuddi biاlaqwaali walafcaali wاnnawaaya liman yatakhidhu اlinsaanu waliya fain kana hada ataqarub walwuddu maqsuuda bihi اllah warasuulu wاlmu'minuun fahiya almuwaalaat sharciya alwaajiba على كل مسلم وإن كان المقصود هم الكفار والمنافقين على اختلاف أجناسهم فهي موالاة كفر وردة عن الإسلام وهي علماء كشرح يانو ليين موالاتك حق الشريعة مركا ليغو ودوانشيو iyo muujin qofku uu muujiyo kalgacalkiisa hadal uu ku muujiyo ama ficil uu ku muujiyo ama niyadiisa ay degto qofku ciddii uu weliga ka dhigtay haddii uu uga dan lahaa cidda tani ay tahay alle iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'miniinta ah waa muwaalaadkii sharcigu uu faray hadday tahay maqsuudka cidda loo jeedaa kufaar iyo munaafiqiin iyo wixii la halmaalana waa gaalnimo buu ku tilmaamayaan ama waa ridda can ilislaam si kale haddaynu u sheegna waxaynu odhan karnaa musamaha muwaalaad ku dhaco almuwaalaat liacdaa ilaahi waa shucab tiro badan xaddi lkufrina way gaadhi kartaa xuduud ka hooseeyo kabaa'ir iyo muxaramaatana way yeelan kartaa yacni muwaalaadku kulluhu maaha wada gaalnimo laakiin xaddulkufrina wuu gaadhi karaa xuduud ka hooseeyana wuu noqon karaa baa lagu tilmaamaa waxaynu leenahay kaasi waa macnaha alwalaa fi lluga wa fi lisilaax macnaha albaraa waa masdaru qowlihim bari'tu mink waxaana laga soo qaatay maadada abara'a albaau walraa'u walhamza oo iyana macno tii cagsigeeda a tusisa alatii tadulu cala atabaacudi min ashay wa musaayalatii bay yidhahdaan walidalik baa qofku markuu caafimaado waxa la yidhaha albur caafimaadkaa la yidhahdaa macnaheedu waxa weeyaan assalaama min asaqam waa fogaanshiyo qofkuu ka fogaaday bukaankii ayaa bur'iga lagu tilmaama wasfigiisana baraa'un calaa lugati ahli lxijaaz bay ku timaadaa wa ana bari'un mink calaa lugati hayrihimna bari' bay ku timaadaa labada luqabana qur-aanka wuu ku soo aroorin inanii bura'aau mima tacbuduun iyo inii barii'u minka soo duuduubo maalan dayaxa habeenku dhashoo kale waxay dhahaan laylat albaraa bay ku tilmaamaa waayo waa habeenka bay idhahdaan dayaxuu cadceedda ka soocmay waa awal leyla yacni dayaxii ku qarsoona cadceedda ka soocmay dabeetana laylat albaraa bay ku sheegaan isilaax ahaana waa inqiaaci alcisma markaynu soo koobno labadan eray alwalaau walbaraa waa laba eray oo tilmaamaya qofka muslimka ahi safka uu ku biirayo iyo safka uu ka fogaanayo waa laba eray oo lagu sharxo uun qofka mu'minkii safka uu ku biirayo cidduu ka tirsanaanayo hadday caqiidatay hadday jacayl tay hadday nusro iyo gargaar tay hadday hiil tahay cidda aad ku biirayso iyo cidda la rabo inuu ka fogaado aslanna waxaynu naqaanaa fi shariica alislaamiya laba waduun baaba jira waddo laga fogaadoo naarta gasha dhabbo haddaad qaado naarun taga dhabbaha iyo waxa raacay iyo waxa maraya o dhan waa laga durkaa waayo ahlu naarka geedi lalama galo ahlu naarka haddaad la guurto geedi la gasho khatar baad ku jirtaa iyo dhabbo jannada qabata oo ah dhabbihii u baahnay ama jidkii u baahnaa inuu qofka muslimkii raaco hiil iyo hooba inuu kula biiro waxaan leenahay marka kelimatu tawxiid asliyanba waxay dhahaan alwalaau walbaraa waa min lawaasimi tawxiid bay yidhahdaan ama si kale haddaynu tilmaamno kelimatu tawxiidba waa qofka mu'minka oo walaagiisa siiya alle iyo ciddii ku xidhan baraagiisa ama berinimadiisana siiya shayطaan iyo ciddii ku xidhan walidalika ilahay wuxuu leeyay faman yakfur bitaaguut wa yu'min biاllah qofka ka gaalooba taaguutka cid kastoo la caabudo ilaahay hayrkiiya shayطaan baa ka madaxa oo rumeeya baa la yidhi alle subxaanaه wa tacaala kaasi wuxuu qabsaday baa la yidhi faqad istamsaka bilcurwati اlwuhqa halkaa markaad joogto waxaad garanaysaa oo aad jawaab u heli kartaa liman yantami lmuslim qofka muslimkii yuu ku bira yuu u nisbo sheegtaa xagguu sheegtaa qofka muslimkaahi waxaad garan kartaa oo aad jawaab u heli kartaa su-aasha man ana kumaanahay adigu ma nin madow baatoo dadka madow baad u dagaalami ma nin afrikaanaatoo inta afrika degtaad xuquuqdooda difaaci ma nin somaliland u dhashunbaatoo inta somaliland unbaa difaaci ma waxaa tahay nin reer hebeloo bahdiinunbaa difaaci ma waxaa tahay nin bahdana kasi yaroo xisbi yar ka tirsanoo xisbigaa difaaci xaggaad ka tirsantay qofka mu'minkii man ana wuxuu ka jawaabi karaa markuu caqiidadiisa alwalaa walbaraa markay u caddaato waayo wuxuu garanayaa cidduu yahay ciddaad tahay markaasaad garanaysa qofka hiilkaagale markaasaad garanaysa qofkaaad u nusraynaysa markaasaad garanaysaa muslimku waa maca alxaq maca albaatilna beri buu ka yihi qofka muslimkii markaa wuxuu jiraa ilaahay subxaana wa tacaala buu la jiraa iyo rusushiisa iyo ambiyadiisa iyo dadka saalixiinta ee ku xidhan iyo jidkaa wixii maree u nisbo sheegta inta jidkaa haysaa walaagaaga ama hiilkaaga iyo hoogaaga waxay leeyihiin weliba siday xagga alle usii kala xigaan qofku daa'iratuliimaan hadduu soo galo walaagaaga xaq buu u leeyihi laakiin maalan culammadu waxay dhahdaan waxaaba dhici karta qofka mu'minka ah inay dhexdiisa ku kulmi karto khayrun wa shar inuu ku kulmi karo fujuurun wa taaca inay ku kulmi karto macsiyatun wa sunna inay ku kulmi karto bidca laakiin haddana sifatuliimaan aan laga naqlinin weli bidac aan gaadhsiisnayn maxay xaddi lkufr qofku intuu leeyahay ee qowli sheekh ibnu taymiya wuxuu istixqaaqayaa buu yidhi min almuwaalaati waathawaab biqadri ma fiihi min alkhayr buu yidhi mucaadaadka iyo ciqaabkana wuxuu istixqaaqayaa biqadri maa fiih bixasabi maa fiihi min ashar majmuuc alfataawi jiska sideed iyo labaatanaad sida uu ku tilmaamayo idan wuxuu leeyahy qofka mu'minka ilaahay dartiina waxbuu u colaadiyaa ilaahay dartiina waxbuu u xidhiidhiyaa wuxuu leeyahay weliba matalan naskaas ibnu taymiya markuu tilmaamayo fain kana hunaaka mu'minun facalayhi an yuwaaliih wain dalamah buu leeyahy haddii qof uu mu'mini uu jiro buu leeyahy xaq wuxuu kuugu leeyahy muwaalaat buu xaq kugu leeyahy xataa hadduu ku dulmiyo buu yidhi markaasu weliba wuxuu odhanayaa fa ina dulma laa yaqtaci almuwaalaati aliimaaniya muwaalaadka iimaanigaa buu leeyahy dulmigu ma gooyo waxaan leenahay masaa'ilkani hadday caddaadaan waxaa caddaan lahaa wax badan oo maanta dadka muslimiinta ah qabash uu kaga jiro oo kala garan la walidalik baa xadiidka imaamu axmed fii musnadi uu ku aroorinayo ee xasanka ah jariir ibnu cabdillahi albajali xadiidkii baycada jariir ka warramayay nebigu calayhi salaatu wasalaam jariir ibnu cabdilaahi ilbajali saxaabiga la odhan jiray bayca buu la galay heshiis waxyaabuu kula baycada kula galay axaadiistu alfaad badan baa soo aroortay alfaadda soo aroortay ee uu nebigu baycada kula galay jariir bnu cabdilaahi ilbajali saxaabiga la yidhahe musnadu imaamu axmed riwaayaadkiisa mid ka mida waxay tilmaamaysaa inuu u naseexeeyo likulli muslim iyo wa tabra' min alkaafir waxyaaba nebigu kula galay waxaa ka mid a laba shay oo ah qof kasta oo muslima inuu u naseexeeyo iyo gaalka inuu beri ka noqdo baraa'adiisu inay caddaato uu gaalka beri ka yahay xadiidku tabraani kabiirka ku warinayana albanina jaamicu saqiirka uu ku taxsiininayo ibnu cabaas radia allahu canhuma wuxuu nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yidhi awhaqu cura aliimaan almuwaalaatu fi اllah walmucaadaatu fi اllah guntinta iimaanka halka ugu adagiba waxay tahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay dartii oo wax loo xidhiidhiyo iyo ilaahay dartii oo wax loo gooyo alxubu fi اllah walbugdu fi اllah ilaahay dartii oad wax u jeclaato iyo ilaahay dartii oad wax u necbaato idan qofka mu'minka ahi alle wuu jecelyahy subxaana wa tacaala rusushiisana wuu jecelyahy kuwa jecele dariiqooda raacina wuu jecelyahy intaa haddaad la collowdo cid ka mid ah waad hoogtay walidalik baa xadiidkii saxiixa wada garanaysaa wuxuu nebigu ku tilmaamayay maxay man caada lii waliyan qofka la collooba kuwa aniga ay xidhiidhiyo awliyadayda ka mid a ugu horrayn horta waxaad ogaataa awliyadu saan soomaalidu ay dadka u qaybiso nooc yaroo gaara maaha bini aadamka gebigiisuba waa laba kooxood miduun imaa awliyaa raxmaan ama awliyaa shaytaan waa labada saf miduun inaad kuwa alla jecel uu qofku ku jiro iyo kuwa alla neceb inuu ku jiro waa labada miduun labada saf qofku midun buu gelayaa kuwa ilaahay jecel colaadoodu iyo la dirirkoodu waa dirir aad ilaahay la dirirayso subxaana wa tacaala waa qaiica aad samaynayso xidhiidhkii adiga iyo alle subxaana wa tacala idiin dhexeeyey ilaahay waa markaasu ku tilmaamaya faqad aadantu bilxarb dagaal baan ogeysiiyey baa la yidhi subxaana wa tacaala kuwa xidhiidhka ay alle la leeyihin fiicnaysiiya ilaahay wuxuu tilmaamayaa hadduu isticaada hadduu la hadduu magangeliyay weydiisto waan magangelaya magangelayaan siinaya hadduu wax weydiisto waa siinaya idan qofka caynka ku sifooba haddaad colaad la gasho adaa og meeshaad ku socoto basharkuna sideedaba waa labada saf mid uun labada saf saf waxa lagu faray inaad markaa xidhiidhiso safna waxaa lagu faray inaad ka baxdo nabiyullaahi ibraahim ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay qad kaanat lakum uswatun xasana fi ibraahim waladiina macah nebi ibraahim iyo kuwii la socdayba uswa aw iswa qiraa'ataan laba kudayasho fiican baa idinku sugan baa la leeyahy subxaana wa tacaala inaad raacdaan oo ku dayataan maxaa lagaga dayanaya id qaluu liqwmihim ina bura'aau minkum wmima tacbuduuna min duni اllah kafarna bikm wbada baynana wbaynakum alcadaawaة wاlbagضaءu abada xata tu'minuu biاllahi waxdah fi suurati اlmumtaxin ilahay wuxuu leey waxaa kaga dayanaysaa markay yidhaahdeen tolkood bay ku yidhaahdeen hadda cid ka fog maaha id qaaluu liqowmihim baa la yidhi ciddan ay la hadlayaan waa tolkood laakiin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa guntinta ama shayga dadka isku xidha qabiil maaha nationalism maaha waayo kuwa kan ilaahay wuxuu leeyahay jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu waa masalatu lmacrifa ba iyada waxa isugu kinkeen ay tahay ama aasirada dadka isku xidha guntinta bini aadamka isku xidha huwa alxubu fi llaah waa guntinta keliya bini aadamka isku xidhi karta guntinta kala kaxaysaana waa albugdu fi llaah walidalik baa ilaahay wuxuu leeyahy nabiyullaahi ibraahim markuu tolkii ku yidhi inaa bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah anagu waxaanu dikannahay beri idinka iyo kuwaa caabudaysaanba ilaahay sokadii waxaa caabudaysaan iyo cibaadadaa waddaan oo dhan iyo idinkoo la isku daro labadiinaba israaciyo beri baan ka ahay weliba wuxuu yidhi baa ilahay leeyahy kafarnaa bikum waa idinka gaaloobay waayo ilahay baa wuxuu yidhi waman yakfur bitaaguut min aliimaan waxaa ka mid a gaalka inaad ka gaalowdo kafarnaa bikum muxuu kaloo nebi ibraahim weliba leeyahy wbadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa u fiirso lafdiga qur-aanka wabadaa ay dahar waxa muuqday buu leeyo caddaaday dhexdeenna annaga iyo idinka dhexdeenna waxa cadi waa maxay colaad iyo cadho iyo kala fogaanshiyaa dhexdeennana wax cad ah sababta waxay tahay ciddii ilaahay la collowda dee adigu heshiis lama geli kartid safka alle haddaad ku biirto ilaahay cadowgiisa yaa ayuha aladiina aamanuu ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamayaa inaanay marnaba bannaanayn kuwa ilaahay cadowgiisa ah inaynu ka yeelanno maxay awliya inaynu ka dhiganno laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa waxaa cad marka weliba wuxuu nebi ibraahim ku qaydayaa wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau ilaa goorma abadan xataa tu'minuu billahi waxda weligeen mas'aladaasi dhexdeenna way oolaysaa buu leeyahy ilaa iyo intaad safka ilaahay ku biiraysaan inta alle ka rumaynaysaan subxaana wa tacaala idan basharka markaynu soo dooduubno basharku waa laba kooxood koox waxaa lagu faray inaad hiil iyo hooba la wadaagto wاlmuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduhm أwliyaau bacd almuؤminu lilmuؤmini kalbunyaani yashudu bacduhu bacda tara almuؤminiina fi taraaxumihim watawaadihim watacaatufihim kamaali اljasad اlwaaxid kula hadihi nusuus qur'aan badan oo xifdisantiin iyo axaadiis badan oo saxiixaynka ku taala oo wada garanaysaan waxaa alle subxaana wa tacaala uu nebiga ugu soo waxyoonaya inaga laynoogu sheegayaa mu'minku inuu mu'minka weli u yahy bacduhum awliyaau bacd inaad walaalkaaga kale mu'minkii xuquuq badan uu kugu leeyahy oo ay ka mid tahay inaad u gargaarto oo ay ka mid tahay inaad uhiiliso oo ay ka mid tahay inaad xoojiso oo ay ka mid tahay inaad sawaadkiisa badiso oo la degto beri inaad ka noqoto wixii noocaa aan ahayn oo baraa'ada maxaa ka mid ah degaankooda xataa inaad iskaga tegtid oo ka hijrootid muuqaalkooda daa quluubtooda waxaa ku jira iyo mabaadi'da iyo waxay rumaysan yihiin ka kaalay shakligooda qaabu ekaanshiyahooda lagaa reebay qaabu ekaanshiyaha u gaarka ah ayaa lagu yidhi hala imanin man tashabaha biqawmin fa huwa minhum waa xataa dawaahirtii shakliga ahayd ee muuqaalka sare ahayd ayuu nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam ninka isu ekaysiiya gaalka ninka isu ekaysiiya isagu ka tirsan yaa la yidhi inaad raacdo mutaabacadooda kaa reeban waxaad beri ka noqonaysaa waa maxay waa ninkani caqiidadu haysto mabaadi'da dhaqameeda uu haysto qaab nololeedka uu rumaysan yahy safkaasoo dham waa safka ahlunaarka waa inaad dhan ka martaa waa ilaa caqiidadaada dhaawacmaysa iyadoo haddana uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in dadka muslimkaa qaar la arki doono un gaalada daba taagan latatabican sunana man qablakum waa kuu nebigu ku tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam axaadiistaa wada garanaysaa waxaad raaci doontaan buu nebigu yidhi sanana man qablikum sunnooyinka kuwii idinka idinka horreeyey xadiidku wuxuu sheegayey ayo kuwe ma ruum iyo furus bay weydiiyeen haa buu ku yidhi ama dadka iyaga kayrkood waa kuwama riwaayaadka qaarkood waxay yidhahdeen ma ahlulkitaabka alyahuuda waannasaara haa buu u tilmaamay yacni waxaasoo dhan nebigu wuxuu sheegay dadka muslimiinta ka mida inay raaci doonaan laakiin marka la sheegaya waxaa loo sheegaya iyadoo la ysaga digayo kooxdaasi la yidhi god mase lugaley hadday galaan waa ka dabageli doontaan baa la yidhi laakiin waa diindarun waxa kaa dabageliyaa walidalik qofka mu'minkaa waxaa saaran inaanay marnaba iskaga qaldamin ama siyaasa ha lagugu sheego ama ideology iyo mabaadi ha lagugu sheego ama mujtamacaad iyo bulsho iyo culture iyo xadaara ha lagugu sheego afkay doonayaan ha ku sharxaan waxaba beri baad ka tahy waayo waa ariiq shayطaanu waxa islaamku uu leeyahay dhammaantii ama caqiide ha noqoto ama shariica ha noqoto ama yani wax allaale akhlaaqiyaad ha noqoto ama madaahir iyo muuqaal ha noqoto waxa islaamku leeyahay inaad nisbe sheegato ayaa ku saaran waxaad gaal leeyahay inaad ka baxdaabaa saaran arrinkani waxaan leenahay waa arrin dadkii muslimiinta hore agtooda aada u fududayd aadna u caddayd muranno aanu ku jirin cidina isweydiin jirin laakiin muslimka maanta jooga waxaad mooddaa inay noqotay arrin aada mugdi uu ugu jiro waxa isweydiinta leh ilaahay markuu ina leeyahay qoladan beri ka noqda asbaabuu u sheegay ma dan baa ku jirto ilaahay waxdana buu inoo diidaya maya ilaahay wuxuu ina leeyahay marnaba nasiixaan idin ahayn qof aan maradaada tolin dee lama raaco qof aan nasiixo kuu wadin limaada albara waxaan leenahay liannahum laa yansaxuun waxaynu beri uga noqonaynaa wanaagaaga aanay doonaynin inaanay wanaaggaaga doonayn maxaa u daliila rabu samaawaat baa markhaatigaa furay ma cid kalaad uga baahan tahay marka wakafaa billahi shahiida rabu samaawaat baa sheegay masalada tan maaha wasala aynu leenahay wadaad baa ka warramay jamaaca ka warrantay koox yararoo noocanaa warrantay kooxahaasoo dhan warkooda meel iska dhig allihii cirkiiyo dhulka lahaa ee basharka abuuray ee garanayay basharka iyo siday u fakeraan ayaa qur-aankiisa kaga warramay ilaahay muxuu leeyahy wadda kaiiru min ahli اlkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum اlxaq bal u fiirso aayaddan qur-aan ah ilahay wuxuu yidhi waxay jecelyihin in badanoo ahlu kitaab ka midi in badan idan inta yar qiimo badan ma laha inta badan baa xukumka leh in badanoo ahlu kitaabka ka midii waxay rabaan baa ilaahay leeyahy oo ay jecel yihin iimaankiina dabadeed inay gaalnimo idiin celiyaan ma gaalnimadoo la wanaagsan daraaddeed bay kuugu celinayaan maya ilaahay wuxuu yidhi taa maha arrinku ee waa xasadan baa ilaahay leeyahy xaasidnimadu waa maxay macnaheedu waa qofka oo qof nimco haysta jecel inay nimcadu ka suusho idan masaladu ma aha qof ay xataa ka qaldantay oo dhankaygaan saxa u arkaa masaladu xataa ilaahay wuxuu leey iyadoo sax iyo qaladkaba ay kala muuqan karaan ayay waxay u samaynayaan sida tan xasadan min cindi anfusihim markaasuu ilahay weliba wuxuu leeyay min bacdi ma tabayana lahum alxaq xaqu intuu u caddaaday weliba kadib bay sidan yeelayaan xaqu intuu u caddaaday kadib ayay sidan yeelayaan iyagoo garanaya waddadaan aad haysaa inay the right way tahay waddadii sax ahayd inay tahay ayaanay haddana kula rabin wadda طaa'ifatun min ahli اlkitaab low yudiluunakum koox ahlu kitaab ka midi waxay rabtaabaa ilaahay yidhi lumitaankiina inaad luntaan un bay doonayaan maa yawadu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiin an yunazla calaykum min khayri min rabbikum ma rabaan ama ma jecla baa ilahay yidhi nimankaasi ahlu kitaabka iyo mushrikiintii xagga alle in khayr idinka yimaado maaha in iyagu khayrku siiyaan ilahay wuxuu leeyay aniga xaggayga in khayr idinka yimaado ma rabaan wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim ilahay wuxuu leeyahay subxaanaه wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu yani nusuusta baabkan ku salaysana runtii inaan akhriya ku filan xataa inaan sharxa uma baahna ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biطaanaة min dunikum laa ya'luunakum khabala wadduu maa canidtum qad badat اlbagضaءu min afwaahihim wma tukfi suduuruhm akbar qad bayannaa lakum laayaati in kuntum tacqiluun war kuwa iimaanka laga helayo baa ilaahay leeyahy laa tatakiduu biطaanata min dunikum biطaanada aslu lbiطaana waxay dhahdaan marada ta xagga hoose ee jidhka xigta ta baطniga dhankiisa xigta biطaana ha yeelanin xog hayn ayaa ah min dunikum baa ilaahay leeyahy gaalada sokadeed xog hayn haya yacni dadka mu'miniintaa sokodooda xog hayn kaloo gaalo ah khubaro iyo waa la taliyayaal iyo waa kuwa kan ha yeelanina waayo ilahay wuxuu leeyay laa ya'luunakum khabaala uma kama gaabsanayaan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala fasaadkiina iyo lumintiina kama gaabsanayaanba ee wadduu maa canitum baa ilaahay yidhi waxay jecel yihiin lugooyadiina iyo dhibtiina baa ilaahay yidhi qad badat albagdaa'u min afwaahihim bal afkooda waxay ku hadlayaan dhegaysta baa ilaahay leeyahy afkooday ka soo baxday cadhaday idiin qabtaa baa ilaahay leeyahy laakiin intaa afkaaba la qaatee wamaa tukfii suduuruhum akbar ilaah qalbiyada og baa ka warramaya qalbiga waxa ku jirana intan afkaaba la qaatee inta dahsoon ayaa ka daran baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala wamaa tukfi suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun tacqiibka aayadda u fiirso qad bayannaa lakum alaayaat baa ilahay yidhi xarfu taxqiiq baa ilahay ku isticmaalo qad ah qad bayannaa lakum waa idiin caddeeyey aayaadkan baa ilaahay leeyahy laakiin kumay u cadyiin in kuntum tacqiluun baa ilahay yidhi haddaa idinku garaad leedihin qofkay masaladani u caddaan kari weydaa macnaheed waxa weyaan garaadkiibaa ka lumay haddii garaadku kaa lumo olmos dee waxaad saxi kartaa iska yar ilahay wuxu leeyay haddaad tan garan weydaan macnaheedu waxa weyaan garaadli'i baa idin haysa mas'aladani waa mas'ala waadixa walidaalik bitaana inaad ka dhigata daaye waraaq inuu ku qoraan buu nebigu aamini waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam albukhaari tacliiqa ku warinayo imaamu termadina uu kusoo saarayo jaamiciisa xasanun saxiixana uu ku sheegayo abi daawuudna uu kusoo saarayo sunankiisa sheekh ilalbaanina uu tasxiixinayo xadiidkaasi saxiixa ay wuxuu sheegayaa zayd ibnu haabit buu nebigu u yeedhay zayd nin dhallinyaro ah saxaabigii zayd la odhan jiray oo faahimo aada u maskax badan qof aada u intelligenta buu ahaa dabeetana nebigaa u yeedhay calayhi salaatu wasalaam zayd wuxuu ku yidhi nebigu wuxuu faray waar ii bara buu nebigu ku yidhi af yahuudiga zayd waa saxaabi yaroo dhallinyaro ah oo ansaar ka tirsan dabeetana nebigu intuu zayd u yeedhay buu wuxuu ku yidhi af yahuudiga baro sida loo qoro luga alcibriya bara buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu markaa wuxuu leeyay inii wallaahi maa aamanu yahuuda calaa kitaabi ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuhuud kuma aaminayo anigu waraaqahayga la qoraye orodoo ii soo bara buu nebigu ku yidhi af yuhuudiga waa saxaabi yar buu yeedhaya wuxuu leeyay in yuhuudi aniga karraani ii noqdo aamini maayo laakiin adigu ii baro af yuhuudiga si aad wax iigu qortid saxaabiga ka nebi maxamed baa amarka siiyey calayhi salaatu wasalaam shan iyo toban maalmood gudahood buu ku soo bartay afka yahuudeed iyo sida loo qoro خمسة يوم wuxuu leeyahay zayd ibnu thaabit famaa mara bi nisfu shahr bil badhkeed lama gaadhin buu yidhi xataa tacallamtuhu lah ilaa nabiga usoo bartay calayhi salaatu wasalaam sida af yahuudiga loo qoro falamaa tacallamtu kana ida kataba ilaa yahuud katabtu ilayhi waida katabuu ilayhi qara'tu lahu kitaabah wuxuu leeyahay kadib waxaan ahaan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam yahuud hadduu warqad u qorayana anaa qori jiray buu yidhi haddii waraaqi yuhuudda ay uga timaadana anaa u akhrii jiray hadduu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waraaq qoraalkeed yuhuud uu ku aamini waayey mujtamaca muslimkii leeyay ka warran ummad dhan dhaqaalaheed iyo siyaasadeed iyo ciidankeed iyo dadka ku aaminay yahuudiya waxaan dhaamin yacnii faraqaasi intuu u dhexaysa nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waraaq kuma aamino waa waraaq hadduu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waraaq qoraalkeed yuhuud uu ku aamini waayey mujtamaca muslimkii leeyay ka warran ummad dhan dhaqaalaheed iyo siyaasadeed iyo ciidankeed iyo dadka ku aaminay yahuudiya waxaan dhaamin yacnii faraqaasi intuu u dhexaysa nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waraaq kuma aamino waa waraaq inay ii qoraan ma aaminayo mujtamacaad dhan iyo ummad dhan oo muslimina inay idhaahdaan gaal mooyaane cid kaleba khibrad ma laha nin aan isku kaajin kaanamaa tahaaradu ay diidayso qofku inuu wax garanayaba kaanamaa najaasadu ay tahay waxa cilmiga keenaba yacni la leeyahay qof aan daahiriba waxaan kama talin karo ama waxba kama garan karo waxa loo baahanyay si fiican loo qabto qof nijaasaysan waa in loo raadiyaa haada saasaa macquula oo muslimka maanta jooga agtooda macquul ka ah baynamaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay waraaq kuma aaminayo ilaahay wuxuu leeyahay haa antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuunakum watu'minuuna bilkitaabi kulih waida laquukum qaluu aamana waida khalow caduu calaykum alanaamila min alghayb qul muutuu bigaydikum in allaha caliimun bidaati suduur kooxda xagga gaalada la jirta ayuu alla wuxuu leeyahay haa antum ulaa'i tuxibuunahum waa idinkan baa alla leeyaho idinku kuwan waa jeceshin iyaguse idinma jecla idinku kitaabkao dhan baa rumaysantiin iyagu laakiin markay idinla kulmaan unbaabay iimaanka sheeganaya waa kooxdan munaafiqiinta ah laakiin waidaa khalow caduu calaykum alanaamil baa alla leeyay subxaana wa tacaala haddii ay gaar noqdaan fartay dhexda ka qaninayaan baa alla leeyay subxaana wa tacaala cadho waxay idinka qabaan ilaahay wuxuu yidhi qul muutuu bigaydikum waxaad tidhaahdaan cadhadiina la geeriyooda ku dhaha baa la yidhi subxaana wa tacaala ina allaha caliimun bidaati suduur idan haddaan isweydiino limaada albaraa maxaynu beri uga noqonaynaa waxaan leenahay waa mas'ala basiita liannahum laa yansaxuun kuma naseexaynaya cidaan kuu naseexaynayna inaad beri ka noqotaabaa ka roon walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ka digaya wuxuu leeyahy walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum raalli ma noqonayaan baa ilahay dhe ridaahum gaadhi maysaan ilaa iyo aa miladooda iyo diintooda raacdaan mooyaane yacnii marna waa laga yaabaa mararka qaarkood masaalixda qaarkood in laga wada shaqeeya laakiin waxaa la tilmaamaya inu raalli kaa noqdo ridaa waa masale qalbiya ridaahu ma gaadhaysaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ilaa iyo iyaga tabacu noqotaan mooyaane aslanba waxaa la yaqaanaa xataa bini aadamka daahiro caadiya waxaa ka mid a qofka bini aadamkahay cidda la shakliye u dhadhow xataa muuqaalka sare wuu u dhawaada haddaad magaalo tagta matalan cidda dirayskaad xidhata ama dhaqankaaga iyo cunooyinkaa cuni jirteen iyo meelahaad ka timi oo aad ka yaro uuriso waxaa laga yabaa dhankeeda inaad su yaro barbariso waa iska dabciga bini aadamka caadigaabuu xataa ka mid yahay haddaad beled aad qariib ku tahay yaro timaado oo aad adoo shaariya macawisidan jirin aad aragta mid kaloo shaariya macawisita inta aanad wuxuu rumaysan yaba eegin waxaad soranaysaa kaawa isku yaro dhadhowdi waayo xaggii daahirkaa iskaga dhawaateen idan insaanka waxa macruuf oo la yaqaanaa daa yacni mabaadi'da ee cidda isku raacdaiyo waxa kane xataa dawaahirtaa la iskaga dhawaadaa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala raalli ahaanshiyahooda lama gaadhayo ilaa iyo inta maxay milladooda ha ka raacaysaan laakiin ilahay wuxuu leeya qul ina huda allahi huwa alhuda haddaad tilmaam rabtaan iyo astaan iyo meel la mariyo waddo waar jidka alla jeexay ayaa ah ka saxa abaa ilaahay leeyay walain itabacta ahwaءahum bacda aladi jaءaka min alcilmi ma laka min allahi min waliyin walaa nasiir waxay leenahay kulla hadihi alaayaat waxay sheegayaa masaa'il fudud laakiin hadda fogaatay يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين إلهي وحلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومسائل رنتي qofka qur-aanka uun iska akhrista uu si cad isaga fahmi karayo ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay kuu naseexeeyaan daaye xataa inay taajaarib samaynayaan ah inaad lunto wa qaala طaa'ifaة min ahli اlkitaab aaminuu bاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha الnahaar wakfuruu aakhirة lacalahum yarjicuun ilahay wuxuu leeyahay xataa waxay isku dayayaan inay acmaasha qaarkood idinla qabtaan haddana si ay idiin shaki geliyaan soo gelinka horena rumeeya bay yidhahdaan islaamka qaata gelinka dambena ka baxo waxaad tidhahdaan waan rumaynay laakiin markii aanu baraktis garaynay waxaa muuqda inaan waxaan soconaynin gelinka dambena ka gaalooba mujarad iimaankan iyo kufriga kan waxaa loo sameeyey khiyaamo ah uun in adiga lagu shaki geliyo ilahay baa qur-aanka wuxuu leeyahy inamaa waliyukum allahu warasuulu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaa wayuutuuna azakaata wahum raakicuun ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين war mu'minow baa ilaahay leeyahy yahuud iyo nasaare weli ha ka dhiganina iyagaa isu awliyo isku xilfiyo isku kooxa waman yatawallahum minkum cidda iyaga tala saaratee tolnimo iyo qaraabo ka raadisaa fa innahu minhum baa ilahay yidhi iyagu ka mid yihi xilfigooda cidda ku biirta iyagu ka mid yihi ilaahay wuxuu leeyahay cidda aa wax la wadaagtan waa alle iyo rasuulkiisa iyo kuwa mu'miniinta ah ee salaada ooga ee zakada bixiya sifaadkaasi kuwa leh ilaahay iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'miniinta ah cidda xisbigooda ku biirta fa ina xisb allahi hum alghaalibuun baa ilahay leeyay dunidu waa laba xisbi uun koox xagga alle ujeeda iyo koox ka jeeda kooxda xagga alle ujeedaana guulaysanaysa baa ilaahay leeyay ilahay wuxuu leey war kuwa iimaanka laga helayo waar ha ka yeelanina kuwa diintiina jeesjeeska iyo cayaayarka ka dhigtay ee ahlu kitaabka ka mid ah idinka idinka horreeyey iyo gaalada kaleba awliyaha ka dhiganina baa laleeyahy war nin mabda'aaga u arkaya inuu xuquuqulinsaankaba kasoo hor jeedo nin u arkaya qur-aanka barashadiisu inay tahay tatarufka kama dambaysta ah nin u arkaya shareecada ku dhaqankeedu inay tahay ridda xadaariya eraygaa u fiirso riddada ma taqaanin inagu riddada waxaynu u naqaana qofka diinta ka baxa iyagu waxay kuleeyihin waaba ridda xadaariya waa xadaaradii iyo ilbaxnimadiiyo laga gaaloobay bay kuleeyihiin shareeca islaam qaadashadeedu haakada qof caynkaa rumaysan baa ilaahay leeyahy sidaa uga dhigataan dadaa tollimiya qaraabo wadaagtaan isagu waxaabuu rumaysay ridda xidaariya inay waxaaguba yihiin mu'minka qadiyadda cagsiga iyana luntay waxay tahay war mu'minku waa walaalkaaba alla leeyahy subxaana wa tacaala xataa hadday isdishaan bal u fiirsa qur-aanka wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma ilahay markuu aayadda soo waday maxaa la yidhi inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhawaykum u fiirsa aayadda qur-aanka ah wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu laba kooxood oo muslimiinta ka mid ah hadday istilaan baa la yidhi iimaankii waa loo sugay laakiin waxaa la sheegay in dhibka la jirto oo ah maxay dagaal inuu dhacay ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kooxdan heshiisiiya markaasaa ilahay wuxuu leeyahy inama almu'minuuna ikhwa mu'minku waa walaalo ee faaslixuu bayna akhawaykum baa ilahay leeyay labadan walaala ah heshiisiiya hadda dil baa dhacay laakiin waxaa la leeyahay curwadii sare ilaahay baa ku wada xidhantiina way guntantay dilku wuu dhaco midkiin baa aalima midkiinna madluum buu yihi midna waa la dulmiya midna waxba dulminaya dulmiga ha la faydo laakiin walaagii ahaa in laysu hiiliyo oo gaal layska hiishado oo dadka mu'miniinta isku saf noqdaan xataa labada reer hadday isdilaan kuma lunto kuma lunto waxaa markaa yaab leh in bulshada mu'minka iyo dadka mu'miniintii qofka mu'minka ee dhib yar ay dhex martayna isku wardaa taasi waxaad moodaa mujtamaca muslimku inuu hoos usii socda xataa abnaa'i saxwa inay hoos usii socdaan waxaa laga yaabaa inaad dad walaagoodaba uu ku xidhayo qunuudda salaada masale fiqi iyo salafkii isku khilaafay salaf ilumma bacl saxaabada aad helayso minhum wa minhum aad ka soo helayso waa masale raajix iyo marjuux kala ah ayaa laga yaabaa inaad aragto dadka walaagoodaba ku xidhay shaahidkana waa laga qunuuda kana lagama qunuuda walaagoodaba ku salaysan yihin nacam qofku in allaaliya intuu xaqaka kale uga sii dhow yahay walaalnimadiisi way kasii badantay laakiin haddana walaalnimada islaamiga marnaba ma waayi karo qofku masaa'il fiqi iyo masaa'il furuuca isku khilaafteen yacni muslimkuna waxaad moodaa un sida basasha inuu laaglaag isu sii kala qaadayo gaalada iyo kufrigana madaahirta saru xataa ku aqbalaya inuu kula walaaloobo oo wax aada u hariiba wax aada u fog war gaal munaafiqun baa la walaala munaafiqna ilaahay baa yidhi hum lcaduwu faxdarhum gaal wuxun baa la walaala maxay munaafiq waayo ilahay iyaga markuu ka warramay wuxuu yidhi alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihum aladiina kafaruu min ahli lkitaab halkii qolada kale mu'miniinta ilaahay ku tilmaamay inama almu'minuuna ikhwa iyaga qolada kale ilaahay wuxuu leeyahy maxay alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluun liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli lkitaab lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nutiicu fiikum axadan abada miyaad arkayn baa ilahay leeyay kuwa munaafiqoobay waxay ku odhanayaan walaaladooda gaalada ah ee ahlu kitaabka ka mid ah haddii laydin bixiyo waa idinla baxaynaa weligayana cid kale idiin aqbali mayno haddaad dagaalantaan waa idiin hiilinaynaa waxay ku yidhahdaan walaaladoodan kale ahlu kitaabka iyo kufriga ku ay ku wadaagaan haddii laydin bixiyana waa idinla baxaynaa haddii laydinla dagaalamana waa idiin hiilinaynaa had walba maciinaa nunay alam tara ila aladiina tawallow qawma gadba allahu calayhim ma hum minkum walaa minhum wayaxlifuuna cala alkadibi wahum yaclamuun waxaa alla ku tilmaamaya kooxdaas inay koox liidato tahay baraaga kooxda laga waaya waa koox aada u liidata bal eh fi shariica dad mudnaa in la xidhiidhiyo qaraabo daraaddeed ayaa hadday xuduuddii muwaalaadka sharciga ay ka tallaabeen la goynayaa asliyan aabbe hooyo waa qaraabo dhow waxay leeyihiin maxay xuquuq aada u badan oo diintu ay u sugayso laakiin xuquuqdaasi mar bay luntaa haddii iyaguna ay xad gaadhaan ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum waikhwaanakum wliyaaa in istaxabu lkufra على الإيمان ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ونصوص اسكعت ilaahay wuxuu leeyahay war aabbayaashiin iyo walaaladiin sokeeyaha ka dhigina in istaxabu lkufra cala aliimaan gaalnimada hadday ka jeclaystaan maxay iimaanka waman yatawalahu minkum faulaa'ika hum aalimuun laa ytakhidu lmu'miniina alkafiriina awliyaءa min duni lmu'miniin wman yafcal dalika falaysa min allahi fi shay ila an tattaquu minhum tuqaah wayuxadirkum allahu nafsah وإلى الله المصير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم آياتك قرآن مسألة كسر سنة وآيات آدو تربضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون إلهي قالوا حين لا يودوا لو تدهن فيدهنون asalku waxa weeyaan bay leynay masaladan inay caddaato waxaan ka warramaya waa qofka muslimkii yuu yahay man ana kumaan ahay ma nin reer hebeela baan ahay ma nin waddana baan ahay yaan jecel ayaan neceb ahay asliyan war xataa cilmiga bulshada ay sheegaan iyo cilmiga tarbiyada iyo waxbarashada ee la tilmaamo waxyaabaha ugu waaweyn ay yidhahdaan ummadaha waa lagu kiciyaa waxaa ka mid ah in waxlana la jeclaysiiyo bay dhahdeen waxlana necbaysiiyo ummad bay idhahdeen haddaad rabto jiritaankeeda inaad sugto waa inaad waxay wada jeceshay samaysaa bay idhahdaan waxay wada neceb tahayna waa inaad samaysaa maalan duwalkan qawmiga nationalismku fikradan qawmiyada la idhaahdo waxa weeyaan waxaa la rabaa dadka in laga dhigo inta xuduuddaa yar wada gashaa bahwadaag inay to iyagu ay isjeclaadaan qawmiyaddaa wixii ka baxsana in lala dagaalamo colaad lala galo markaa waxa la odhaya waa masaalix qowmiya waa amni qowmiya wax walba waxa looga fakeraya maxay maslaxadda qoomkani uu leeyay nabadgelyada qoomkani uu leeyay intana qoomkani leeday inta kale markaa xilkaama saare waxaa la rabaa inta kale inay col waa fikradda lagu aasaaso xataa duwalka nationalismka iyo waxa kana islaamku waxaasoo dhan ma rumaysna islaamku wuxuu rumaysay fikrad kaleo wax lagu aasaasaa inay jirto oo ah bayna aliimaani waalkufr xisbu raxmaan iyo xisbu shaytaan in wax lagu aasaaso gaal iyo muslimiin dadku wax u kala aasaasmaan macnaheedu maaha in laleeyahay hadduu gaal yahay waa inuu dhintaa maaha laakiin waxa weeyaan waa inu kala soocnaadaan oo ay mabaadi'da noocana ku kala soocnaadaan si kale haddaanu tilmaamno waxayn leenahay qofka muslimka ah cidduu soo dhawaynayo cidduu fogaynayo cidduu la bahayahay aidhantatiga waxay gaaladu yidhaahdaan ama carabtu alhuwiya waxay ku tilmaamaan malaa soomaalida waxa ugu dhaweeraya la isticmaalo dee qofku abka uu noqonayo abtirsiinta soomaalidu waxay ku dhegantay mala qabiilkunbaa jira de qofka aan ka lumin qofka soomaaliga ilmuhu markuu yarya lix jirka yahay baa labaatan awo la xifdisiiya waayo waa huwiyat lqowm waa mabda'a dhabtee soomaaligu rumaysan yihi huwiyadiisa dhabtii waayo waa loogu dadaalaya maalintuu ababo ayaa la barayaa si aanay u lumin waayo waa huwiyat lqowmba labaatankan odaya la tirinaya waa huwiyada dhabtee ninka soomaaliga uu leeyahy walidaalik baa gaalka ingiriis gaal ingiriisa laga sheegaya inuu yidhi soomaalidu buu yidhi saddex mabda' bay rumaysantay islaamka iyo geela iyo in adeerka buu yidhi laakiin saddexdu hadday iska hor yimaadaanbu ku tilmaamayay waxa ugu fududeen laga tagaa buu yidhi marka hore waa islaamnimada haddii labada kalese si khilaafaan geelana waa laga tagaa laakiin ninka soomaaliyeed buu yidhi in adeerka dhimashuu ka xiga waayo waa huwiyadiisii kaanama uu waayayo dee huwiyadu waa qofku wuxuu u noolaaba uu ku abtirsanayay kaanama in adeerka haddaad weydo aad noloshaba weyday markaa isaga geeriday ka xigaan buu leeyahy idan waxaad arkaysaa huwiyadii laynoo sameeyey waxay ku salaysantahay maxay ibnulcamiga waxay ku salaysan tahay abtirsiintan yare lagu tahayo laakiin islaamku huwiyada uu qofka u sameeyaa waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah abtirsiinta rasmigii waa taa ta uu waxna ku colaadiyo waxna ku soo dhoweeyo ta uu cidna kula bah noqdo cidna uu kaga bah noqdo abtirsiinta rasmiga qofka muslimka uu leeyahy waa taas walidalik waa waxa bini aadamka lagu rabeeyo in waxna la jeclaysiiyo waxna la necbaysiiyo qofka muminkii yani gaal ingiriis baa wuxuu ku tilmaamayay haddaynu rabna buu yidhi universalism bulsho caalamiya maanta waa kuwan wax walba yidhaha waa globalization iyo waa la caalamiyeyn iyo waa kan bulsho caalamiya sidee loo dhisaa buu yidhi wuxuu yidhi waxay ku habboontae ugu qurux badane waxa weeyaan buu yidhi in col qura loo wada yeelo markaasay isku qoolo noqonaysaa buu leeyahy xataa qabiilka laftiisa wuxuu xoog isu haystaa reerku markuu dagaalka ku jiro ilmaadeerku dee aad bay isugu naban yihin waayo colaaddaa taagan ama markay colaaddu yaro danto waxaad moodaa reerka laftiisu inuu cabaar kale yaro daadanayo idan waxa ydhaha basharku inta badan wuxuu aad isu gargaarsadaa maxay marka colaad iyo kurhi uu jiro wuxuu leeyahy haddii la rabo mujtamac global ah oo dunida laysku daro waxay u baahan tahay buu leeyahy in loo sameeyo cadow khaarijiya marka ninka kani oo ah se philosopher waxaan filaya cambridge university buu kursil falsafa ayuu fadhihi jiray modern wickedness book la yidhaahdo qorayay dabeetana wuxuu kaga warramayaa bulshadan see dunida loo midayn kari lahaa caynkan wuxuu leeyahay aan idhaahno cadow khaarijiyaa jiroo xidigahan baa duulal kale ku nool yihin waanay soo socdaan markaa basharku ha u wada diyaargarooba haddii kale waynu wada baaba'aynaa qaabkaa haddaynu udhigna buu yidhi waxa suurtagala in dadku isku baha noqon karo oo xilfi wadaag adag la samayn karoo iska celisa bahda kale dunida kusoo duulaysa laakiin wataas waa nolol khayaaliye bahwadaag baa jirta mar kasta soo duulaysa oo ahayd in dadku iska dhiciyo ibliis iyo intii la kooxaydha ibliis waa noolyi waana jooga aadamna wuxuu u ballan qaaday isagiiyo duriyadiisa inaan waxbad ka sii daynin wax allaaliyo wuxuu heli karo idan cadow khayaaliya looma baahnay cadow xaqiiqiyaa jooga bahadiisiina way joogtaa oo xoog badan oo la baha oo wax walba la dhinac taagan maxaa bahda kale kala firdhiyey haddaba waxay ahayd bahda kalena inay aragto inay jirto bah isxulafaysatay oo quwa shari rasmigaa iyaga ah haddii la rabo kuwa sharka isku bahaystay waa ibliis iyo inta la kooxda ah quwa shar iyagaa ah waayo isagaa ballan qaaday inuu siciiro geeyo qur-aanka ilaahay muxuu ku tilmaamaya muxuu doonayaa ibliis inuu ka dhiga maxay min asxaabi saciir dee cidda bulshada meel wanaagsan u raraysa waa qof ka fakeraya inuu dadka wanaageeyo laakiin ninka go-aankiisuba yahay inuu saciiro wuxu rara miyaanu bahda sharka ahayn isagu ninka rababa asalba uu yahay barnaamijkiisa iyo brograamkiisa oo dhami inuu saciiro waxgeeyo cidduu ku salaysan yahay idan waxaan leenahay masaladani waa masale caqadiya u baahan inay waadix noqoto mucaamalaadka bini aadamka ka dhexeeya gaal iyo muslimba wuu dhex mari karaa ilahina wuxuu qur-aanku tilmaamaya laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatilukum fi اddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim in allaha yuxibu lmuqsitiin ilaahay idinkama reebaya baa la yidhi kuwa aan diintiinna idinkula diririn ee aan guryihiinna idinka saarin ina u samafashaan ama u cadaalad samaysaan ama masaladaynu ka warramaynaa maaha masale cadaalad ku saabsan markaynu dhankan ka taagannahay manaha masale sila iyo wax laysa siiyo iyo tijaare iyo cahdi la wadagala iyo masaa'ilkaa ku saabsan waa masale ku saabsan qofku huwiyadiisa yuu ka tirsanaanaya inay waadix noqotaana muhima mas'aladan markaa walaaga iyo baraagu waa masale ku salaysan alxubu fi اllaah wاlbuqd fi اllaah waa masale runtii atraafteedu ay aada u ballaadhan tahay laakiin si kooban baynu u odhan karnaa waxa weeyaan qofka mu'minkii inuu had iyo goor maca alxaqi uu noqdo xaqa maciisa inuu noqdo hadday qadiyad siyaasiya tahay xisbigaad ahaanaysa maca alxaq cidda xaqa ah cidda xaqa wadda cidda kitaabka iyo sunnada wadda cidda ilaahay u dhow hadday tahay mas'alo colaad iyo dagaaliyaad dhankiisa ahaanaysa cidda macalxaqiya oo cidda alle ku xidhan hadday tahay jacayl iyo necbaashiyayaad ma ciisatay wuxuu qofka mu'minkii ma ciisa yahay alle iyo rasuulkiisiiyo inta raacsiisan wuxuu dhinaca kale ka taagaya kooxda kale waxaa u baahan markay timaado muslimka dhexdiisa ahlu bidac iyo khuraafad dadka aaminsane nawcun min albara way leeyihin oo bidcadood iyo waxaan in beri laga noqdo way ti maca dalik haddaanay bidcadu kufri gaadhsiisayn nawcun min alwala'na way leeyihin biqadri iimaanihim ayay leeyihin mas'alaadka mucaamalaadka ku saabsan iyo masaladan waa masale shaayika laakiin in badan ay culammadu sharxeen laakiin waa masaa'il u baahan cumuumiyaadka inaad wax ku xukumina fiqi badan iyo basiiro badan u baahan iyo in badan in loo noqdo lakiin waxaan leenahay asalku wuxuun buu yahay ilaah iyo rasuulkiisa inta la jirta inaad la jirto qof walibana la jirkoodu inta uu leegyahay kalgacadkaad u haysaana inuu leegyahay gaalada iyo kooxdoodan inaad beri ka noqoto oo qofka mu'minkii uu ka fogaado waxaan leenahay mas'aladani waa mas'alo gaalnimo geyn karta kabiirana noqon karta muxaramaadkana ku biiri karta qadarka aad kolba kaga sugantaanay ku sugantay xaggan kalena waxaan leenahay waa masalo qimat liimaan gaadhaysa oo qofka weliga dhabtaa maalan xadiidkaasi muxuu sheegayay inuu qofku ilaahay u dhowaado cibaadaysto usii dhowaado ilaahay uu ka noqdo yacni ishiis iyo aragtidiis iyo gacantiis iyo wax waliba wuxu alla ka raaliya un mid samaynaya wax allaaliya ha yaraata ha weynaatee ilaahay muxuu ka yidhi un taagan idankaasi waa kii weliga dhabta ahaaya qof walibana masaladaa intuu usii jiro ayuunbuu mucaadaadkiisii iyo walaagiisu u sii jiraa waxaan leenahay masaladatan dadka طulaabulcilmiga in badanoo ka mida waxaa laga yaaba inay waadixtay laakiin waxaan dareemayaa weli jahli badan inuu kaga sugan yahay dad badan oo caamada ka mid a طulaabulcilmiga iyaga inta badan dhanka jahligu kaga sugan yahay waxa weeyaan tafriicaadkeeda hoose oo laga yaabo masaa'il farci oo aad u yar oo laga yaabo salafilumma xataa in bacd alkhilaafaat ay ka jireen laakiin iyagu qalbi ballaadhan ay lahaayeen oo ay xambaareen inay iyagu طulaabulcilmiga yaryare xambaari kari waayaan oo taa xataa ay ku bineeyaan walaaga iyo baraaga in badan lakin waxay leenahay waa kelimaad u baahan inay ku binaysnaadaan musطalaxaadka sharciga ah iimaan iyo taqwo iyo alla kacabsi iyo kuwa inay ku binaysnaadaan ama dhanka kale kufri iyo fusuuq iyo nifaaq baraaguna inuu ku binaysnaado oo ku salaysnaado taas baa asala cilmi badan dadka ahlucilmiga uma kordhin laakiin waxaan u kordhinayaa akhطaa badan baa ku jirtee in la saxo waxaan kaloo u kordhinayaa caamada mugdi badan baa kaga jirtee min baabi tadkira in dadka la xasuusiyo wallah aclam bilahi tawfiq